Waxaa sare u kaca ballaaran laga dareemayaa qiimaha dalagyada kala duwan ee ka soo go'a dalka, gaar ahaan galleyda, masagada, iyo digirta ee lagu iibiyo suuqa waaberi ee magaalada Muqdisho. Sare u kaca dalagyada ayaa sababay ururada roobabka gu'ga iyo bulshada ku nool magaalada Muqdisho oo u isticmaala siyaabo kala duwan. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa dalagyada ayaa ka warramay waxyaabaha sababay sare u kaca qiimaha la iibiyo dalagyada.
Rabadaanka ka hor adi toban iyo kow toban aan gadi jirnay laakiin hadda toban iyo labo nus doolar aan gadaynaa. Loorka galeeda waxaa kusoo qaadnaa milyan. Haa, Waa waa sii xirxirnaa marka waa sii iibinaa.
galeydaan isticmaalkeeda jecelnahay aa tacbana anaka aa tacbano iyadoon ku soo kornay jirkay kuu dhisay wax kastay kuu samaynay awood ay ku siinay baaya ma dareemay sida soortoo kale haddii ka dhigatid haddii cajiinka shiidatid si alaal si ku isticmaashid awood ay ku siinaysaa Waa, bariiskoo kale maaha bariiska waxba ma lagu jeedo markaas cunaysid leewaa galeeyo qujeedo bariid ma aadaay bariid ku dhifa ka dhaqaaqa la yiraahdo bariid ku dhifa ka dhaqaaq waaye baarkan waa kaa cunaa naagtaan sadiin kariyo caloosha waa ii buuxine ambuulanka dhiga sooranka dhiga bariid ee, bariid ma igu socod ani kasta adig aa galeeydaan ilaahay bash bash i barwaaq alla anaa ilmahan waa ku macaan waa ku karkarna bariidaana ma ceeyi ilaahay waa kuu roon yahay bariid iyona baastaan ku macaan galeeyanna aan- aan- aan rabnaa aaran khayr qabo bash bash i barwaaq alla ana siiyo galeeda iyo bariis galeeda fiican sooraa laga dhiganaa canjeeraa laga dhiganaa wax kastaa laga dhiganaa beerta unug had faladoyna haddii oo ilaahay roob sheeno haddii raraw haddaa awuur haddaa waa geley Haa, subaxdii haddii oo beerta oo roob dhabo subaxdii yaanbadayna iyo waa qaadanaynaa galeydin waa qaadanaynaa awuur Haa, waxna waa la cunaa waxna waa awuuraan ka dhiganaynaa saas awaaraa dhiisi biyo ma leh laakiin hadda haddii ilaahay roob ninsheeno hadda un hadda qaadadoyno waxna waa la cunaa waxna awuuraa laga dhigaa